بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين dabuuraha in la nuuradeeyo waataan shala ka soo hadalnay iyo kitaabadiina waa inaga ka soo hadalnay inaan waxba lagu qorin kani waxa weeye marka madlabkaani fadhiga lagu fadhiisanayo qabuuruhu ma bannaan tahay mise ma bannaana in qabuuraha lagu fadhiisto ma bannaan tahay qaala alimaamu nawowi raximah ullah waxa uu yidhi kitaabkiisa fi lmajmuuc marka uu sharaxayo waxa uu yidhi qad dakara dalika qad dakarnaa dalika waxa aanu sheegnay arrinkaasi makruuhun inuu yahay karaahiya cindanaa ay cinda shaaficiya inuu karaahiye yahay wa bihi qaala jumhuuru lculamaa jumhuuru lculamaana saasay yidhaahdeen minhum waxaa ka mid ah annakhaciy ayaa ka mid a walleyth sidoo kale waa abu xaniifa waxaa ka mid a axmed imaamu axmed wa daawuud ayaa ka mid a adhaahiri intaasoo dhan waa diideen oo waxay yidhaahdeen waa karaahiya qabriyada in lagu fadhiisto ixtiraam ma aha waa in laga dheeraado qaala malik imaamu maalik isagu waxa uu yihi laa yukrahu wax karaahiyaa kuma jirto waxa uu ku cileeyeyna waxay tahay imaamu maalik axaadiidta inoo imaan doonta waxa uu ku cileeyey wuxuu yidhi qucuudka la diidaayo wa an yuqcada calayhi macnaheeda waxa weeye waa in loo xaajo tago oo lagu xaajo gutaa la diiday ee ma aha fadhi lagu fadhiisto laga hadli maayo buy marka waa taawiil uu saaray taawiilkaana culummadu waa radiyeen sida imaamu shaafici imaamu nawowi iyaynu arki doonaa iyaga oo radiyay waladillatu calaa dalik arrinkaas waladillatu tadullu waxay ku tusinaysaa cala ataxriimi inay arrinkaasi xaaraam yahay manaa qowlka imaam maali imaamu nawi waa dhammaaday waladillatu tadullu cala taxriimi inay xaaraam tahay bay adiladu kutusaysaa oo aan la ogolayn qaala asheikh ibnu cuthaymiin raximah allahu tacaala isagoo sharaxaya arrinkaas waxa uu yihi kitaabkiisa fi lmumtac marka uu sharaxayo sharxu zaadi lmustaqnac markuu sharaxayo waxa uu leeyahay raximah llahu tacaala wasawaabu sida sawaabta oo saxiixa waxa weeye anahu muxaramun xaaraam inay tahay qabriyada in lagu fadhiisto fa ina nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam nahaa can iljuluus cala lqabri qabriga in lagu dul fadhiisto cala lqubuuri qubuurta in lagu dul fadhiisto nabigu waa nahiyey wa qaala waxa uuna yidhi xadiidkiibu markaa keenay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam axaadiida taxriimku ka mid yahay xadiidkaa loo daliishanayo lian yajlisa axadukum midkiin inuu ku fadhiisto calaa jamratin dhuxul daba oo dhimbil daba uu ku fadhiisto fa taxriqa ay gubto hiyaabahu dharkiisa ay dharkiisa gubto fa takhlusa ay u gudubto waxa weeye ilaa jasadihi ilaa jildihi dhir jirkiisa ay u gudubto haraggiisa oo ay gubto khayrun ayaa uga khayr badan lahu isaga min an yajlisa inuu ku fadhiisto waxa weeye calaa qabri inuu qabri ku fadhiisto taasaa uga khayr badan marka waa waciid shadiida waa arrin khatara imaam muslim baa xadiidka warinaya qofku miyuu dab ku fadhiisan karaa qof walba haddii layaha dab ku fadhiiso wax suurtagala ma aha soo ma raalli kama aha haddaadan marka raalli ka ah inaad dab ku fariisatid qabri qof musliman ha ku fariisanin sababtoo a dembiga kaa soo gaaraya waxaa buu waa ka badan yahay dhibaatada dabka kaa soo gaaraysa sababtuna maxay tahay dee hadhow inaad naar ku mudatid baa dhici karta marka dhimbisha adduunka oo dabka ah oo ku taabata iyo ka naarta kee daran naar baa daran sidaa daraaddeed marka ha u dhowaanin wey wakadalika alwad'u in lagu istaagana waa la mid caleyhi dushiisa in lagu istaago oo lagu tuntana waa la mid qabriga waa la ixtiraamaya maaha macneedu marka yidhi qabro ayaan la dhisin oo la qurqurxinin ha la ihaanaysta ma aha maya waa la ixtiraamayaa qabriga sidaynu shalab soo tilmaanay waasaxiixu sida saxiixa waxaa weeye annahu xaraamun wad'iga laftigiisa in lagu istaago xaaraam weeye oo lama ogola lianna anabiya sala allahu calayh waali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam nahaa can daalika waa uu nahiyey iyadana sababtu maxay taha loo nahayinayo waxau yihi sheikhu liannahu imtihaanun waa liidid la liidaayo oo la fududaysanaayo waxa weeye liakhiihi lmuslim qofka muslimkaa walaalkaaya inaad saa isaga waxaysatid oo qabrigiisii liidid oo ihaanaysid wax bannaan ma aha marka labadaa masaleba waa la diiday oo xadiidkaas ayaa ku soo arooraya sidoo kale xadiidkii jaabir almutaqadim aanu kusoo marnay baxdigii hore waxau yihi nahaa rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam an yuqcada markii uu nahyigii soo sheegay tajsiiskii wuxuu yidhi waa an yuqcada calayhi in lagu fariistana waa uu nahiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam wa fiihi taxriim taxriim baa ku sugan taxriimu lqucuud in lagu dul fadhiisto ayuu xarimaya walmuraadu bilqucuudi aljuluus halkaa weeye meesha imaamu maalik uu waxa weeye ku khaldamay oo ta'wiilka khaladkaa kaga dhacay qucuudka ayuu wuxuu u qaatay markii waxa weeye lagu xaajo gudanayay keliya ee ma aha ee waa juluuska oo dhan baa qucuud la yidhaahdaa waa isku macna alqucuud qacda iyo jalasa waa isku macna wey waxay ku kala duwan yihiinna ma jirto hada madhab shaaficiyi marka arrinkaasi waa madhab shaafici wa jumhuuru alfuqahaa alculamaa iyo jumhuur alculamaa sida imaamu maaligba uu soo tilmaamay ee imaamu nawowi qaala imaamu nawowi raximah llah waxa uu yidhi mar kale isagoo ka hadlaya arrintaa laa yajuusu ljuluusu cala alqabri qabriga in lagu fadhiisto ma banaana walaa yaduusu dawskuna waxa weeye yaduusu ku istaaga weeye wadiga yaduusu inuu ku tunto oo matalan qabuuraha intaad tagtid aad qabriya iskaga dul socotid ma banaana min gayri xaajatin buu yidhi kuma istaagi kadhid ilaa lidaruura mooye dan inay kugu kalifto oo meel kaloo aada martid moodid aada weydid mooye lianna dows buu yihi istaagidda lagu istaagaayo lagu tumanaayo waa kal juluus waxba farqiga uma dhexeeyo sidaa daraaddeed buu yidhi fa idaa lam yajus aljuluusu hadduunan ku fariisigii bannaanayn lam yajus ma bannaanaanayo addoosu in lagu istaago lagu tuntana ma bannaanaanayo weeye fa in lam yakun buu yidhi mas-alu kasoo reebay fain lam yakun dariiqun hadduu meelu maro waayo oo arrintu xaalad daruuro noqoto imaam shaaficina saas uga soo reebaaye ilaa qabrin macnaha uu doonaayo inuu siyaarto meel uu u mara hadduu waayo qabrin uu doonayo waxa weeye yazuuruhu inuu siyaarto doonaayo meel kale u mara inuu waayo ilaa inuu qabri ku ist ku dul istaaga mooye haa markaa waxa uu yidhi markaasoo kale waa loo ogolaanayaayo liajli daruura ayaa loo siinaya haddii meeshii oo dhan ay qabuuro tahay oo meel kale uu maro waayo hadduu ka tiltillaabsado wax dhibaato a markaas min xaysu daruura ay noqonaysa ayuu yidhi waxa uu yidhi markaa waqad itafaqat nusuusu shaaficiy imaamu shaafici aqwaashiisa daa maqashaan nusuus shaafici ama nas shaafici waa aqwaalahu iyo aqwaashiisii ayaa laga wadaa aqwaashiisa ayaa laga wadaa ma aha naskii aayadda iyo xadiidka lagama wado marka nas haddii la yidhaahdo alkitaab wasunna ayaa nusuus la yihahda dana laakiin fataawooyinkiisii ayaa laga wadaa walasxaab iyo asxaabu shaafici buu ka wadaa waxay ku dareereen calaa ana annahya aljuluus nahyigu juluuska cala alqabri inuu yahay waxaan bannaanayn maxay deliishadeen lilxadiidi almadkuur xadiidka aynu soo sheegnay ayay deliishadeen laakiin cibaaratu ashaaficiy cibaarada qowlkiisa imaamu shaafici waljumhuur iyo jumhuurtuba jumhuur lasxaab waxa ay ku timid waxa weeye karaahiya waxay yidhaahdeen annahu yukrahu waxa weeye karaahiya aljuluus karaahiyadana horaan usoo tilmaanay selafka mar hadday ka soo aroorto waxaa lagu xambaarayaa liltaxriim sidoo kale xanaabiladana aynu fiirino haddaynu aragnay a'imadii shaaficiyada wa qaala ibnu qudaama fi lmuqni waxa uu ku yidhi ibnu qudaama waa kitaabka xanaabilada ay aada u ictimaadaan oo ugu weyn oo ugu afdheer wey muqnigu wa yukrahu aljuluus karaahiya buu yidhi in lagu fadhiisto cala alqabri qabriga in lagu fadhiisto walittikaa caleyhi in lagu tiirsado oo lagu dangiigsado xataa lama ogola sababtu waxa weeye qofkaas muminka islaamkaa halkaa ku jira inaad waxa weye adiga iskaga dangiigsatid oo barkin ka dhigatid lama ogola oo waa arrin adag wey walisnaadu ilayhi isku tiirisna lama ogola oo waa la diiday waxa uu yidhi walmashyu calayhi mashiguna waa inoo imaan doonaa in lagu dul socdo wataqawud in lagu saxaroodo bayna alqubuuri qabuuraha dhexdooda loo kor tago iyadana ma bannaana intaasoo dhan wax bannaan ma aha limaa taqadama wixii soo hormaray min xadiidi jaabir xadiidkaa jaabir aynu soo sheegnay ayuu waxaa weeye ka hadlaya wa fii xadiidi abi marthad alghanawi asaxaabiyu ljaliil waxaa ku jiray nebigu inuu yidhi laa tajlisuu cala alqubuur arqabuuraha ku dul fadhiisanina walaa tusalluu ilayhaa xaggeedana ha u tukanina oo lama ogola in xaggiisana loo tukado oo wax bannaan ma aha baxsiga dambe aynu kaga hadli doonaa qowluhu marka al-itikaa uu yidhi ay macnaha waxa u dhacayaa itikaagu ay yataki-u calayhi cala alqabri inuu qabrigii ku dangiigsado dangiigsi waa lala fahmaya soo ma saa u isugu tiiriyo oo isaga jinjimicsado fa yajcaluhu kalwisaada waa tacriif uu tacriifinayo itikaaga calaa kulli xaal waa ujeedaa imaamu ibnu qudaamana inuu saa maray oo uu leeyahay wax bannaan ma aha oo waxa weye ma bannaana qowlka marka imaamu malik qowlka imaamu malik uu yidhi waxa weeye waa taqawud buu yii juluuska waxaa loo jeedaa buu yidhi ataqawud taqawudku waa kortaga wey in lagu saxaroodo oyuu ku tilmaamay isagu qowlkaa waxaa radiyey imaamu shaafici haddee imaamu shaaficina waa ardaygii imaamu maaliga ogaada ya ma aha macnaha taqliid meesha ma yaallo qofku hadduu khaldamo walow shiikaaga ha noqdee waa la caddaynayaa khaladka isagii wax loo dhimi mayo oo waxa weeye qaymihiisi iyo sharaftiisi waxba loo dhimi mayo laakiin mas'alada khaladka waa la caddayn karaa walow shiikaagiiba ha noqdee wa qaala imaamu shaafici raximahullah waxa uu yidhi qaala bacdu asxaabina ujeedaa cibaarada uu isticmaalay bacdu asxaabina saaxiibadeeda qeyb ka mida imaamu maalik buu ujeedaa waxay yidhaahdeen laa ba'sa biljuluusi calayhi wax dhibaata a male bay yidhaahdeen in lagu fadhiisto wa inamaa waa cibaaradii imaamu maalik wa inamaa nahaa nahyigu waxau noqonayaa can iljuluusi calayhi la diiday waa ataqawud waa in lagu saxaroodo loo kor tago waa qowlkii imaamu maalik walaysa haadaa cindanaa buu yidhi annaga kaa agtayada ma aha kamaa qaala sida uu yidhi ha marka cibaaradaa imaamu ma- shaafici sooma jeeda sayna u fududahay uu xaqiina u caddeeyey sheikhiisiina waxba uma dhimin soo ma mana ceebayn waxa weye dhibaatana uma geysan waxa weye keliya wuxuu sheegay inay masalada halkaasi annagu aanu ku raacsanayn qowlka ah ha wain kaana waxa weeye wain kaana nahaa canhu inkastoo uu nebigu nahayey can iljuluusi calayhi waxa weeye attaqawud taa laftigeeda waa la nahiyey oo labada nahyiba waa ku soo arooray midna lama ogola oo labadeeda ma ogolin buu leeyahay imaamu shaafici waxa uu yidhi marka walaysa haadaa buu yidhi cindana kamaa qaal sida uu yidhi annaga maqaana ay macnaha taqawudkiina waa la diiday ataqawudku ujeedaa ataqawudkiina maadaama la diiday faqad nahaa canhu sidoo kale waa uu nahayey nabiga calayhi salaatu wasalaam mutlaqan ligayri waxa weeye madhab ligayri madhabkana wuxuu ka wadaa dihaabka waxaa la yidhahdaa kortaga oo qofku inuu u kortago qabuuraha oo kusoo xaajo guto kulli waa la diiday oo waxa weeye lama ogola qultu wa kaana shaaficiy raximah llahu tacaala yushiiru inuu ishaaraya ayaad moodaa ilaa qowli malik imaamu malik raximah llah fa inahu saraxa ay imaamu malik fi lmuwada muwada ayuu ku soo arooriyey oo uu tilmaamay bita'wiil ta'wiilka almadkuur oo macnaha in loo jeedo ataqawud walaa shakka fii butlaanihi arrinkaana waxa weeye inuu khalad yahay waxa weeye shaki kuma jiro kamaa bayanahu sida uu caddeeyey kamaa bayanahu alculamaa sida culummadu caddeeyeen waxaana ka mid a culammada caddaysay qaala imaamu shawkaaniy raximah llahu tacaala markuu arrinkaa sharaxayay qowluhu uu sharaxayey wa an yuqcada wa an tuqcada calayhi ay xadiidkii jaabir waxa uu yidhi oo tilmaamay fiihi waxaa ku sugan daliilun calaa taxriimi alqucuudi cala alqabri qabriga in lagu fadhiisto xaaraam wey wa ilayhi dahaba aljumhuur jumhuurtaana ku tegey wa qaala maalik fi lmuwada maalik waxa uu yihi muwada qowlkiisiibuu tilmaamaya almuraadu bilqucuudi alxadad xadadkuna waa kortaga wey waa saxaarada wey qaala waxa uu yihi imaamu nawowi raximah llah hada hada ta'wiilun ta'wiilkaasi waa daciif waa qowl daciifa aw baatilun ama waa qowl baatila wasawaabu sida sawaabtaana waxa weeye ana almuraad bilqucuudi aljuluus in lagu fadhiisto wey oo lama ogola weeye wax banaana ma aha wa mimaa yuwadixuhu waxaa ka mid a waxyaalaha sii caddaynaya alriwaayat alwaarida riwaayadda ku soo aroortay oo arrinkaas ku soo aroortay bilafdi lafdi bay ku soo aroortay laa tajlisuu cala alqubuuri ha ku fadhiisanina qabuurta dushooda ha ku fadhiisanina marka sidaa daraaddeed markaa arrintaa wax bannaan maaha alkhulaasa khulaasadu waxa weeye wasawaabu sida sawaabtaa waxa weeye ana aljuluus cala alqabri mamnuucun lama ogola oo arrintaasi xaaraam weeye kamaa qaala alimaamu shaaficiyu raximah llahu tacaala qowlkaasa raajixa marka qowlka imaamu malik waa laga raajaxsan yahay imaamu shaafici iyo aimada kale meeshay mareen ayaa sida saxda ay tahay weeye kamaa naqalahu imaamu shawkani raximah llah wakayruhu iyo waxa weeye qowlka aa maqlayseeno imaamu nawowi ay kulli soo guuriyeen marka sidaa daraaddeed ma banaana qaala alcalaamat alalbani raximah llah isagoo ka hadlaya karaahiyada waxa uu yihi laakin buu yihi xakaa annawawiyu imaamu nawowi macnaha wuxuu rabaa inuu kugu baraarujiyo karaahiyadan ay idlaaqeen faqad yukrahu waana ayuu rabaa inuu tilmaamo waxa uu yihi walcasqalaaniyu iyo casqalaani waa ibn xajare waxa ay tilmaameen keliya karaahiya faqad karaahiye keliyay sheegeen wa huwa nasu imaamu shaafici imaamu shaaficina karaahiyadaasuu tilmaamay waxa weeye fi lummi kitaabkiisa alummi la yidhaahdo wa kadalika nasa waxa weeye maart sidoo kale isaguna waxaa tilmaamay alimaam muxamed waa xanafiyada weeye waa muxamed fi laathaar waa ardayga abu xaniifa oo waxa weeye min aimati xanaabila min aimati alxanafiya kitaabkiisa alaathaar la yidhaha mushkil aathaarkay ayuu ku tilmaamay calaa ana alkaraahata cala alkaraaha ayuu tilmaamay wa qaala waxa uu yihi huwa qowlu abi xaniifa ayuu kasoo guuriyey sheekhiisii oo saa ku tilmaamay qultu waxaan idhi buu yihi markaa walkaraahatu ay sheekh albani a dhahaya walkaraahatu cindahumaa idaa udliqat haddii la idlaaqo fa hiya liltaxriimi waa xaaraam weeye taas ayaa marka selafkii saasay ku dareereen wa hada aqrabu ila asawaabi taas ayaana sawaabta u dhow min alqowli bilkaraahati in la yidhahdo keliya waa karaaha taas ayaa sawaabta kaga dhow bilkaraahati faxasb calaa kulli xaal waxa uu rajaxayaa sheekh albani oo tilmaamayaa inay karaahadaasi litaxriim lagu xambaarayo walxaqu sida xaqa waxaa weeye alqucuudu in lagu fariisto qabriyada bitaxriimi xaaraam weeye liannahu aladii nasa calayhi xadiidu abi hurayra xadiidka abi hurayra waynu soo marnay weeye ayaa tilmaamay inay waxa weeye arrintaasi dembi weyn ay tahay marka sidaa daraaddeed arrintaasi wax bannaan ma aha waayo waa arrin aada iyo aada u adagoo tarkiib baa ku jira tarhiib baa ku jira waana arrin waciid ku jiro waayo haddii lagu yidhi dab intaa ku guban lahayd waxa weeye ayaaba ka fududba inaad waxa weeye qabri ku fariisatid hadda arrintaas waa arrin khatara wey marka shaaficiyada iyo jamaacatu min ashaaficiya ayaa sidaas ku tilmaamay minhum nawowi imaamu nawowi iyo maaragtay haytami iyo zawaajirka kulli culimmadu saasay wada marayaan calaa kulli xaal karaahiya hadday dhaheen karaahiyadaa waxaynu ku xambaaraynaa liltaxriim ayaynu waxa wey ku xambaaraynaa wa qaala sheikh ibnu cuthaymiin raximah llahu tacaala isaguna fii sharxi zaad mustaqnaca waxa uu ku yiri markuu isna tilmaamayey wandur eeg buu yidhi waxaad eegtaa waa baraarujuu ku baraarujinayo kayfa naha nabiyu sala allahu calayh waali wasalam sida nebigu u nahayey oo uu diiday an yujasasa alqabru qabriga in la nuuradeeyo wa an yubnaa calayhi iyo in la dhiso wa an yuktaba calayhi iyo in wax lagu qoro intaaba waxay noqon lahayd in maaragtay xoogaa qurqurxin iyo la sharfay bay noqon lahayd sidoo kale wa an yuudaa calayhi in lagu istaagana waa diiday oo lagu fadhiisto waxa uu yihi markaa sheekh cuthaymiin raximahullah sababtu maxay tahay jamaca waxa uu jamciyey xadiidkaasi fi hada nahyi wuxuu nebigu ku jamciyey bayna maa yakuunu sababan wixii noqonaya sabab u noqonayo lilguluwi fiihi in qabriga guluwi lagu sameeyo iyo wixii sabab u noqonaya wa sababan liimtihaanatihi iyo in la ihaanaysto labadaba waa la diiday wuxuu yidhi marka falguluwu guluwigu waxa weeye waa binaaga iyo tajsiiska iyo kitaabadu waa guluwi buu yidhi in qabrigii lagu tunto oo waxaan dan laga lahayn laga dhigo oo la isaga tuntana waa ihaane marka labadii midna lama ogola maxaa la ogolayaa marka wasat cadli baa la rabaa guluwina ha ku samaynin qabrigan waa qof shala kula mid ahaa waa uu dhintay ilaahu naxariista u ducee guluwi ha ku samaynin hana ihaanaysan oo maadaama haddowna iska kaa celin karin haddee adigoo ma jeclid in lagugu tunto lagugu fariistee dee waa isagaana ha ku dul fariisanin oo arrintaa iska ilaali labadaba waa la diiday marka waxaa la rabaa adoo qabrigii ixtiraamayo qofkii mu'minkaa uu ku jiray inaadan haddana guluwi ku samaynin marka guluwigiina waa laynoo diiday ihaanadiina waa laynoo diiday mafhum ma tahay ikhwaani labadiiba waa la diiday ha marka sidaasaa wanaagsan in lagu socdo almadlab araabic madriga afraad karaahiyat lmashi cala alqubuur in qabriyada dushooda lagu socdo oo waxa weye qabriyadii lagu tul lagu dul socdo ama lagu dhex socdo adoo kaba qaba ayay masaladaani tilmaamaysaa arrintaa inay karaahiye tahay calaa karaahiyati waxaa ku tusinaya wayadullu cala karaahiyati almashyi cala alqubuuri waxaa ku tusinaya xadiidu cuqbat bni caamir xadiidkii cuqba ayaa ku tusinaya radia allahu canhu qaala waxau yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi waa sidii oo kale lian amshii calaa jamratin inaan ku dul socdo dab oo dhuxul aan ku daba so ku dul socdo ow sayfin ama seef igoynaysa aan dusheeda ku socdo bir xadiid oo igoynaysa ow amase aksifa naclii lirijlii macnaa ama dhulka layla gooyo waxa weeye kabtaydu lugtu inta hoos ii dalooshanto soo dhibaatama qofka haddii waxa weye inta kabtii hoos laga jaro ay waxa weeye ama dhulkuba kula go ama aad ku dul soconaysid waxa weeye cagagubyadii iyo dhagixii iyo dhibaatadii intaasoo dhan macnaha waxaa lagu tusayaa oo lagu tusaaleynayaa arrinta soo socota inaysan ahayn arrin sahlan maadaama aadan adoo cagacab kabtii oo kaa go-day dhibaato ku kasbanaysid amase waxa weeye aadan midi ku dul socon karin ku goynaysa ama aadan dab kuduls intaasoo dhan uxibu aabu axabu ilaya waxaa xaggayga looga kacayl badan yahay an amshii calaa qabrin qabri inaan ku dul socdo qabri muslimin macnaha isbarbar dhig waxa weeye inaan dab ku dul socdo ayaan ka jeclahay inaan qabri ku socdo mafhumata ikhwaan macnaha dab ku dul soco in la yiraahdo haddii la kala dooransee la yihahdo ama dabkaa ku dul soco ama qabrigaa ku dul soco waxaan dooranayaa dabka inaan ku dul socdo waa wax adag soo ma marka waa ki xadiidkii hore oo kale lamid yahay lian yajlisa axadukum oo kale calaa jamratin marka dab inaad ku dul socotid ama bir ku goynaysa ama dhibaato ku gaarsiinaysa ayaa kaaga khayroon inaad qof muslina qabrigiisa ku dul socotid waadix soo ma maa dhexdooda u fiirsa haddana inaan laguna saxaroon karin qabuuraha dhexdooda oo loo kortegi karin wamaa ubaalii uma aaba yeelaayo oo ka xishoon maayo awsad awsad alqabuuri awsad alqubuur qabuuraha dhexdooda inaan ku xaajo guto qadaytu xaajatii inaan u kortago oo ku xaajo guto aw awsad dariiq awsad suuq macnaha ama suuqa dhexdiisa inaan waxa weeye may qaar baa ka booda sooma ha awsad suuq ama suuqa dhexdiisa aan waxa weeye ku xaajo guto hadda qof weyn suuqa dhexdiisa intuu fadhiisan ku xaajo gudan karaa soo arrin aada iyo aada ceeb a ma aha ama dembi weyn oo arrin aada u xun soo ma aha waxaa la mida marka inuu qofku yiraahdo taan qabuuraha tago ayaan isaga dul saxaroonaya oo arrin aada iyo aada u khatara wey lama ogola marka xadiidkaana imaam ibni maaja ayaa warinaya waana xadiis saxiixa sheekha albanina ku saxiixinayo waxa weye sida aada tacliiq hoos ku arkaysaan marka ma banaana macnuhu ma aha in lagu leeyahay way bannaan tahay oo waan iska kala dooranaya maya dadka curfigooda ayaa lagugu tusaaleynaya waxa dadka curfigooda wax xun u arkaan ayuu nabigu tilmaamay macnaha in dadku suuqaa ku dhex saxaroodaan wax xun baa loo arkaa soo ma dee qof waalan unbaa samayn kara soo ma qabuuraha dhexdoodana kan ku dhex saxaroonaya ama ku dul soconaya waa qof noocaas oo kale a waayo dad muslimiinay guri u tahay oo degaan u tahay oo halkaa ku noolo ee xaaladoodu halkaa joogtaaye maxaa ugu dul soconaysaa wey mm. marka qowluhu wamaa ubaali waxa weye uma aaba yeelayo ay ma kala jeceli weeye labadaas aniga waa isuukay mid oo wax farqiya oo labadaas ay udhexeeyaan ma jirta wa haddaad marka qabuuraha dhexdooda ku saxaroonaysid dee waad suuqanaysaa saxarood wey mm. waa idaa lam tastaxyi fasnac maa shita oo kale haddaba wa fii hada alxadiid xadiidkaa daliilun daliil baa ku sugan calaa karaahiyati inay karaahiye tahay almashi cala alqubuur qabuurta in lagu dul socday xadiidka horena waa soo marnay wa an tuudaa waa inaga soo marnay inaan lagu dul istaagin ama lagu dul socon lama ogolo waa qabriga dushiis qaala alimaamu shaaficiy raximah llah waxau yihi imaamu shaafici markuu arrintaa tilmaamayay akrahu waxaan karaahiyeysanayaa waa taxriim mar hadduu imaamu shaafici yihahdo akrahu kada karaahiya agteeda ka taho waxaa nebcaha weeye wad-u lqabri qabriga in lagu dul socdo oo waxa weeye lagu dul socdo walittikaa calayhi iyo in lagu dangiigsado intaaba midna ma ogoli ilaa min xaysu daruura ilaa an an laa yajida inuuna helin qofkii alrajulu qofkii inuunan helin assabiil waddo inuunan helin uu u maro ilaa qabri mayitihi qabrigii meydkiisa uu rabay inuu siyaarto hadduu waayo meel kale oo u maro waa tii imaamu nawowina tilmaamayay oo kale mowdicaasoo kale min xaysu daruura ayaan odhanaynaa waxa weeye gudub oo waayo daruuradu waxay banaysaa wixii markaa maaragtay la xarimay waxa weye hadday daruura timaado waa loo fududaynayaa qofkii marka waxau yihi imaamu shaafici waxaan rajaynayaa markaa inuu ilaahay maaragtay uu fududeeyo aysan wax dhibaataa yeelan waay taa marka waa socodkii oo lama ogola mas'ala mas'alo kale baa jirta oo iyadana xadiid ku soo arooray almashyu bayna alqubuuri binnicaal kabaha adoo qaba qabuuraha dhexdooda ma lagu dhex socon karaa qabriga la dul socon mayo laakiin qabuurihii intaad tagtay markaad qabuuraha geshid ma inaad kabaha iska siibtid baa mise adoo kabahaagii qaba waa ku dhex dhex socon kartaayo qabrigaa tagtay waa gaari kartaa dariiq yarase uma dhexdhexeeyo dariiqaa ma mari kartaa adoo waxa weeye soconaaya oo ku dhex soconaaya taana waxaa weeye markaa almashyu bayna alqubuuri qabuuraha dhexdooda in lagu dhex socdo binnicaali qofkii isagoo kaba qaba ma samayn karaa bal arrintaana ayna odhan culimadu waxay ka yidhahdeen qaala alxaafid ibnu xajar raximah ullah fatxu baariga waxa uu ka yidhi qaala axmed imaamu axmed ibnu xambal wey yukrahu waa karaahiya arrinkaasi arrintaasi waa karaahiyo oo waxa weeye lubsuhuma lubsuhaa fi maqaabir in kabaha la xirto oo qofkii kaba qabo qabuuraha dhexdooda waa karaahiya buu yihi imaamu axmed muxuu u daliishaday wuxuu u daliishaday xadiidkii lixadiidi bashiir ibn khasaasa bashiir ibn khasaasa waa saxaabi weeye waxa uu yihi radia allahu canhu qaala waxa uu yihi baynamaa ana umaashi mar aan nebiga la soconaayo oo waxa weye aan nebiga la socdo maca rasuuli llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga maciisa gooraan waxa weeye la socdo ayaa waxa weeye mara waxa uu nebigu soo maray biqubuuri lmushrikiin qabriye mushrikiina buu soo maray fa qaala waxa uu yidhi laqad sabaqa haa-ulaa'i khayrun kathiir kuwaa waxaa dhaafay khayr fara badan baa dhaafay macnaha maadaama ay mushrikiin yihiin oo waxa weeye maaragtay ay dee naar galeen khayr fara badan ayaa kuwaa seegay wey oo hadday soo gaari lahaayeen oo waxa weeye maaragtay ay islaamka soo gaari lahaayeen khayr badan bay la kulmi lahaayeen waa saxiix wey sababto waxa wey qofkii dee gaalnimo ku dhintay saw khayr ma dhaafin waxaa dhaafay khayrun kathiir ayaa dhaafay buy ka bacdi markaa ayuu nabigu waxau yidhi halaatan saddex jeer buu ku celceliyey manaha islaamnimadii baa dhaaftay kuwa oo waxa way dee ma ay soo haleelin uma mara biqubuuri lmuslimiin qabriye muslimiinuu soo maray faqaala waxa uu yihi laqad adraka haaulaai khayrun kahiir laqad adraka haaulaai khayran kathiira waxay soo haleeleen kuwaasi khayr fara badan ayay soo haleeleen ha leanna islaamnimadii bay soo gaareen oo waxa weeye waxaa loo rajaynayaa ilaahay inuu naxariisto oo ay janno tagaan ayaa loo rajaynayaa macal shaahidku waa intaadna boo soo socota waxaanad waxa ay milicsatay waxa weeye min rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam nadrat nadratan macnaha nebiga nadratun macnaha nebiga ayaa indhihiisa ku arkay weye macnaha oo wax yar saas gees buu ka arkay oo qofku waa milicsaday sooma dhaano saasoo kale wey fa idaa rajulun waaba nin yamshii soconayo waa halkaan macalshaahidku fi lqubuuri qabuurihii ku dul soconaaya oo qabuuraha dhex maraaya ku dul soconaaya calayhi naclaani laba kabood qaba fa qaala nebigu waxa uu yidhi yaa saaxiba sabtiyeyni wa ninkaaga kabaha sabtiyeynka la yidhaahda qabo waa kabaha haragga laga sameeyo oo odayaasheenni hore qaadan jireen ma garanaysa oo saanta laga samayn jiray ya oo adkaa kuwaasaa la yidhaahdaa sabtiyeynka kuwaasaa laohan jiray harag baa laga sameeya jild wayxaka hoogha kugu dhacee alqi tuur oo siib waxa weeye sabtiyeytaka waxa weye sabtiyeytaka waxa weeye labadaada kabood tuur ha sabtay sabtiyaka soidiqun ha ha siin buu qolay suma sabtiyeytaka macnaha labadaada kabood siib waay labadaas sabtiyeynka waa waa kabaha laga wadaa saaxiba sabtiyeyn uu yidhi siib buu yidhi oo waxaa weeye tuur fa nadara alrajulu ninkiibaa soo eegay falamaa carafa anahu rasul lah sal slam markuu gartay rasuulka ilaah inuu yahay ayuu waxa weye khalacahumaa waa uu siibay fa ramaa waa uu tuuray bihimaa labadii kabood waa uu tuuray isla markiiba amarkii nabigu qaatay deg deg buu u tuuray marka xadiidkaas oo waxa weeye imaamu axmed iyo abu daawuud iyo warinayaan wasaxaxahu alxaakim imaamu xaakimna uu saxiixiyey ayay u deliishadeen culummada tiri waa karaahiyo in qabuuraha lagu dhex socdo waana xadiis saxiixa oo waxa weeye imaamu axmed iyo ay waxa weeye saa u wariyeen sidoo kale bukhaarina waxa uu ku warinayaa adab lmufradka ayuu waxa weeye ku warinayaa sheekh albana irwa alqaliilka ayuu waxa weeye odhanayaa xaakim markuu saxiixiyey oo waxa weeye maaragtay ayuu markaa saxiixulisnaad uu yihi waafaqahu daabi ayuu sheekh albani leeyahy irwaaga wahuwa kamaa qaala waa sida ay yidhaahdeenoo waa xadiis saxiixa halkaa marka waxay culummadu ka qaateen inayna bannaanayn in qabuurihii isagoo qofku kaba qaba uu ku dhex socdo wa fi lxadiidi karaahiyatu almashi binnicaali ibnu xasam isagu waxa uu yihi dhaahirubu ila ahaaye waxa uu yihi maya waa sabtiyeynka keliya waxa la diiday inta kale waa la ogolya a kuwaas keliya baa la diiday buu yihi waa arki doonaa waqad dahaba ilaa ila taxriimi inay xaaraam tahay waxaa ku tegay ibnu xasam ayaa ku tegey laakin fi lmuxalla kitaabkiisa muxallaha walaakinahu khasa waxa uu ku gaar yeelay bitaxriimki taxriimka waxa uu ku gaar yeelay binnicaal sabtiya faqad waxa uu yidhi nasku wuxuu ku soo arooray soomaaha yaa saaxiba sabtiyeyni kabaha sabtiyeenka saanta laga sameeyey keliya baa xaaraama buu yihi inta kale waa lagula socon karaa a waa dhaahiri isagu wey mogta wa nasa shawkaniyu imaamu shawkani waxa uu isagu tilmaamay calaa cadami aljawaas inayna bannaanayn arrinkaa in la sameeyo fa qaala waxa uu yidhi oo uu tilmaamay fi nayl nayla oo daarka waxa uu ku tilmaamay waxa uu yidhi wa fii dalika daliilun daliil baa ku sugan calaa annahu laa yajuusu inayna bannaanayn arrinka noocaas almashyu bayna alqubuuri qabuurta in lagu dhex socdo isagoo qofkii kaba qaba binnaclayni isagoo naclaynkiisa kabihiisii qaba inaan la ogolayn oo la diiday walaa yukhasu lagumana gaaryeelaayo waxa weeye in la yidhaahdo keliya maaragtay nicaalka keliya maaha wad-u nicaali bisabtiyeyne keliya lama odhanaayo ee kulli waa isku mid weeye waxaa doontid qabe lama ogola waayo kaba maxay farqiga oo kale leeyihi wax farqiga ma ay kala laha laakiin waxa weeye manhajkiisa iyo maaragtay madhabkiisa daahiriga ayaa sidaas ahaa waay xaqiiqadu marka waxa wuxuu deliishaday markaa ibnu xasm waxa uu deliishaday horta jumhuurku waxa ay leeyihiin xaaraan ma aha oo waxa weeye jumhuurku waxay leeyihiin waa banaantaa in lagu dhex socdo haddaan qabriga lagu dul istaagaynin maxayna u deliishadeen xadiidkii ee qofka marka la aaso markay ka tagaan wa innahu la yasmacu qarca nicaalihim waxay yidhaha maadaama uu maqlay kabihii bay ku dul socon ku soconayeen marka ile qabuurihii bay dhex soconayaan mawta taas ayay u tilmaameen oo u deliishadeen laakiin maadaama xadiidkaani sariix ku yahay oo waxa weeye nas yahay waana arki doonaa fataawada culimmadana waxa ay ka yidhaahdeen qaala alxaafid fi lfatxi waxa uu yihi xaafid ibnu xajar fatxiga marka uu ka hadlay faxibaariga walaysa dikru sabtiyatayni waxa weeye litaksiisi taksiis maaha buu yihi waa caam ee waxa weeye alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuus sabab sababta unbaa ku soo aroortaye waxa weeye iyaga keligood waxba ma ahawi wa su-ilat waxaa la weydiiyey allajnat daa'ima ee lajnada hay-adka culamada sacuudiga ayaa la weydiiyey hal khalcu nicaali in kabaha la siibo fi lmaqaabiri qabriyada dhexdooda in la siibo min asunna am bidca in kabaha la iska siibo oo cagacadaan lagu dhex socdo ma sunna mise waa bidco aljawaab waa culummadaa la weydiiyey waxay yidhaahdeen yushracu waxaa la sharciyeeyaa oo sharciya liman dakhala almaqaa maqbara qofkii qabuuraha soo dhex galay khalcun naclayhi inuu labada kabood iska bixiyo ayaa sunno ah maxay u daliishadeen xadiidkii bashiir ibn jasa ibna khasaasa aynu hadda soo tilmaanay ayay u daliishadeen almutaqadim oo xadiidkaa inoo soo hormaray qaala axmed waxa uu yihi axmed isnaaduhu isnaadu xadiidi bashiir ibn khasaasa jayid waa xadiis saxiixa adhabu ilayhi isaga ayaan qaadanaya oo ku tegayaa oo aan qaadanayaa oo isaga ayaan ku tegayaa buu yihi ilaa buu yidhi man ilaa min cilatin ha ilaa min cilatin waa sidii imaamu shaaficina uu tilmaamay macnaa ilaa sabab daruuro iyo khasab inay ku noqoto mooye macnaha qodax iyo meesha dhagxan iyo sida maanta meelo badan ba u badan yihiin waalcilatu alatii ashaara cilada uu ishaarayna iyaga culamadu fasiro waxay yidhaahdeen ilayha uu ishaaray waxa weeye axmed uu ishaarayo raximah llahu tacaala waxa weeye waa ka shawk qodaxda oo kale iyo waramdaa cagagubyada iyo wixii lamid a markaasoo kale waa banaan tahay bay yidhaahdeen laakiin imaam axmed saasuu ku tegey waxay yidhahdeen wadahaba jumhuur lculamaa jumhuur lculamaa waxay ku tageen ila aljawaazi inay banaan tahay wastadalluu waxayna deliishadeen xadiidkii anas oo fi saxiixeynka ku soo arooray oo uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam baa yidhi ina alcabda qofkii addoonka ahaa idaa wudica fii qabri qabrigiisa haddii la dhigo wa tawallaa asxaabuhu dadkii aasay ay ka jeensadaan inahu wa inahu la yasmacu qarnaca nacaalihim ujeeda isaga oo maqlaya waxa weeye sharqanta saantooda socodkooda sharqantii kabahooda isagoo maqlaya ayaa yaatiihi malakaani ilaa aakhiri xadiid labadii malag baa u imaanaya marka halkaa xadiidkaa waxay ka deliishadeen dadkaani marka uu maqlaya weli qabuurihii bay dhex soconayaan soo ma marka halkaasay ka deliishadeen jumhuurkuna oo waxay idhaahdeen waa bannaan tahay wax dhibaataana male laakiin waxaa la odhan karaa oo ay ku habboon tahay in la yidhaahdo in la yidhaahdo haddii markaa ay suurtagal tahay oo meeshu meel lagu socon karo aan wax xaraj iyo dhibaataha ka imaanaynin sida qodax iyo dhib iyo aan ka imaanaynin waxaa wanaagsan in kabaha la iska bixiyo oo qofku uu kabihiisa intuu iska bixiyo gacanta ku qaato si uu u raaco sunnihii nebiga haddii ay meeshii dhibaata ka imaanaysana laa xaraj inuu kabihiisa markaa iska qabo wallahu aclam taas ayaa ila habboon mas'alada ugu dambaysa waxay tahay maa hiya cilatu lmanci maxay tahay sababta loo cilada manciga ku jirta oo loo diidaayo oo laleeyahay yaan kabaha lagu soconin waa maxay ciladu ila wax walba waxay leeyihin cilo waxa weye la loo diido marka ciladu maxay tahay qaala alxaafid ibn xajar baa ka jawaabay maqaala xaafid ibn qayim dhe sooma qaala ibn qayim raximah llahu tacaala ayaa waxa uu yihi waman tadabbara qofkii aada ugu fiirsada nahya nabiy sala allahu calayh waali wasalam nahyiga uu nebigu nahiyey oo aada ugu fiirsada can اljuluusi cala alqabri qabriga in lagu fadhiisto walitikaac calayh iyo in lagu socdo walwadi waxa weeye in lagu dangiigsado iyo in lagu socdo dushiisa calima waxa uu ogaanayaa oo halkaa ka fahmayaa ana annahya nahyigu inamaa kaana wax kalaba maahe waa ixtiraaman la ixtiraamaayo waxa weeye lisaaxibi lqabri qofkii qabrigaa ku jiray baa la ixtiraamaya y lisukaaniha ay lisaaxibi lqabri waa isku lisukaaniha kuwa degan liasxaabi lqubuur ayaa la ixtiraamayaa oo waxa weeye loo diidayaa dhibaatada an yudaa waxa weeye in lagu dul socdo annicaal leada adun adduunkii dadkaani ka tage adigii kabaad isaga socotaa iyagiina halkaasay ku jiraan waxa weeye maaragtay fawqa ru'uusihim inaad ku dul socotid adoo kabihii qaba taasaa la diidayaa buu yihi walihaada buu yihi sidaa daraaddeed ayaa waxa weeye ay yunha yanha uu nahiyey yunhaa la nahiyey can itaqawud ama yanhaa can itaqawud in lagu saxaroodo bayna alqubuuri qabuuraha dhexdoodana sidaa daraaddeed baa loo nahiyey calaa kulli xaal marka masalada ciladaasina waxa weeye waa ixtiraaman lilqubuur wa liasxaabihaa taas ayay gebagabada ku imaanaysaa marka sidaa daraaddeed ayuu u tilmaamayaan culimmada u leeyihiin ma banaana axaadiidta daahirkooda ha lagu wado si ixtiraamkii iyo waxa weye maaragtay qabuurihii loo ixtiraamo oo aynan u noqon meel maaragtay sidii la doono laga yeelo oo la ihaanaysto saynan u noqon waa in saa la sameeyaa ay leey baxdiga kale marka insha allahu waa baxdiga ugu dambeeyey wiiga dambe aynu ka dhigay allahu aclam bilahi tawfiq